Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo org.
kulanti wacan dhegaystayaal waa talaado siddeed iyo labaatanka bisha shanaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin dadka qaba xanuunka jirka caddeeye ee afka qalaad lagu yidhaahdo elbino oo ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo ka cabanaya takoor ay kala kulmaan bulshada haween carruurtooda iyo dad ehelkooda ah ay tahriibeen oo xogo kala duwan ku wadaaga gruub whatsapp ah oo ay haweenay samaysay waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha xubinta gogaalaysiga qiimaha xoolaha barnaamijka gobaad saadaasha roobka iyo xubinta hadalhaynta dhegaystayaasha idaacadda ergo balse marka hore dhegaystayaal kusoo dhowaada warka iyo maxamed cabdulqaadir socdaal
in ka badan siddeed boqol oo kun oo dad ayaa la siinayaa tallaalka ka hortaga cudurka daacuunka dadkan oo ku sugan toddoba gobol oo ku yaala dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ololahan oo ay iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa bilaabanaya kowda juun tallaalka oo ah wejiga koowaad ayaa dadka la siinayaa laba dhibcood oo daawo afka laga qaadanaya in ka badan kun kiis oo cudurka daacuunka ayaa lagu arkay dalkaasi tan iyo bishii januari ee sanadkan waxaana u dhintay laba boqol iyo afartan ruux iyadoo sidoo kale dalkaasi uu ka jiro cudurka jadeecada dadka kongo ayaa waxaa sidoo kale fara kulul ku haya fayruuska ebolo oo ay dagaal kula jiraan hay-adaha caafimaadka iyo dowladda dalkaasi hay-adda yunisef ayaa sheegtay in weerarada lagu qaado goobaha waxbarashada ee dalka afghanistan ay sababtay in carruur badan ay waxbarasho la-aan ku dhacdo sannadihii labada kun iyo toddobiyo tobankii iyo labada kun iyo siddeediyo tobankii oo xarumo waxbarasho loo geystay weeraro ayaa waxaa xirmay in ka badan kun iskuul taasoo keentay in ku dhowaad afar boqol oo kun oo carruur ah aysan helin xuquuqdooda waxbarasho weerarada lagu qaado iskuullada dhaawacyada soo gaara ardayda iyo barayaasha afduubka macallimiinta iyo hanjabaadyaha ayaa baabi'iyey riyada carruur badan oo hami waxbarasho lahaa qaar ka mida weerarada lagu qaaday iskuullada ayaa loo aaneynayaa in laga dhigay sanaadiiqda codbixinta ee doorashadii baarlamaanka dalkaasi ee sanadkii hore taasi oo keentay in la beegsado saddex dhibic toddoba milyan oo carruur ah oo da-doodu u dhexayso toddoba ilaa iyo toddoba iyo toban jir ayaanan aadin waxbarasho warkii aad ka dhagaysanayseen idaacadda ergo dhegaystayaal waa naga intaa cidda uu warka iyaga sheegay waxay dib uga daalacan karaan bartayada radio ergo dhoto o r g markana aan dib idinkugu celiyo fawsiyo barre iyo qeybihii kale ee idaacadda
yahay dhegaystayaal maxamed cabduqaadir oo inoo akhrinayo warka u diyaargarooba qaybaha kale ee idaacadda
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo orgoogto hana naga orgoogto allahayow hayeel midda noo orgoogto indhaha caalamkana arkay ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay akhyaartana dhegaysanaysaay haddii aan guda galo barnaamijkana aan ku bilaabo dadka qaba xanuunka jirka caddeeye ee albiinada la yidhaahdo ayaa ka cabanaya takoor ay kala kulmaan bulshada ay kula nool yihiin xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya arday ayaa iskuullada uga haray faquuq lagu sameeyey iyadoo goobaha laga doonto adeegyada xeryaha laga qaato lagu caayo marka ay sabka galaan haddaba dhegaystayaal waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan xeryaha ka soo diray axmed cabdulaahi jaamac dadkan oo tiradoodu gaadhayso toban qof waxay da-dooda u dhaxaysaa afar ilaa labiyo soddon jir waxaana lagu dhibaa helista adeegyada bulshada sida meelaha biyaha laga cabo xarumaha raashinka laga qaato iskuullada cusbitaallada iyo suuqyada sida uu raadiyo ergo u sheegay cabdulaahi cali xasan oo ah guddoomiyaha dadka la nool xanuunka albiinada ee ku nool xeryaha dhadhaab cabdulaahi ayaa sheegay in saddex arday oo dhiganayay fasalada dugsiyada hoose dhexe ay waxbarashadii ka hareen markii ardaydii iskuulka la dhiganayay ay ku takooreen midabka maqaarkooda oo ka duwan dadka kale ee caadiga ah maxamed cabdulaahi cali waa sagaal iyo toban jir qaba xanuunka albiino oo degan xerada qaxootiga xagardheer waa ardaygii ugu dambeeyey ee iskuulka iska daayey waxaa isaga iyo dadka kale ee cudurka qaba ee degan xerada ay ka siman yihiin takoorka ay kala kulmaan dadka xerada la degan maxamed wuxuu bishan bilowgeedii ka haray iskuulka b d oo wax ka baranayay muddo sannada fasalka toddobaad ee dugsiga dhexe ayuu dhiganayay isaga oo sheegay inay ku adkaatay in ardaydii uu wax la baranayay ay ka aqbalaan inuu fasalka la fadhiisto wuxuu xusay inuu si maalinla ah dhibaatooyin ugala kulmo bulshada uu ku dhex nool yahay isaga oo tilmaamay in caqabadihii ugu badnaa uu la kulmay intii uu iskuulka dhiganayey wuxuu raadiyo ergo uga warramay dhacdooyinkii ugu badnaa ee uu la kulmay iyo wixii ku kallifay inuu waxbarashada ka hadho maalin maalmaha kamid a anigoo subax soo baxay oo bareeg a soo baxay baahi ay si xaafadan quraac usoo doonasdahay mid baa iga hor imaaday nin de inuu waalen inuu fiyooya aan kala garo waayy doore iyo bud buu igu bursaday xaafad oo wadada iigu dhoweyd baan galay dadkii meesha jooga iga reebeen oo ninkaan maxaa karata markii lalaan gaalka cadka halkaan carar ayaa rabaa yuu dhahay meel baa liigu qoray anigan markaa wuxuu sheegay in sanadkii hore laga soo bedelay iskuulka ammaani ee xerada ku yaala si uu iskuulkan kale uga wanaagsanaado dhinaca dhaqanka waxaa marka laga tago dhibka uu ku qabay dadka jidhka ku waxyeeleeya uu sheegay in carruurta uu la dhigan jiray iskuulka ay iyaguna cay iyo aflagaado ku samayn jireen hal sano hal sano oo kaamila ardaydii iyo aniga ayay macalimiinta iskiin fahansiinayeen ayagoo ardaydii galaaska igu soo tuuriyanayaan galaasyadood intay kasoo baxaan galaaska igu soo tuuriyanayaan oo dagaal iyo dhib iyo fooda ila imaanayaan maalin maalmaha kamid a mid waalino xataa oo galaaska dhiganayo intoo taraq daaray oo jeebka ii geliyey waa iska bixiyey maala dagaalin macalin baa iga reebay marka hal sano ayadoo saas oo dhibkaas laysku keen bare haddana ninkaa isoo bulshada iskuulkiisaasaa uga baxaa markaas maxamed oo xeryaha dhadhaab yimi sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii wuxuu deganaa magaalada muqdisho wuxuu sheegay inuu xeryaha dhadhaab u soo aaday inuu helo ammaan iyo waxbarasho hase ahaatee riyadiisii aanay rumoobin wuxuu tilmaamay in markii uu muqdisho deganaa ay dadku ku dhihi jireen hadallo uu dhibsaday oo ku khasbay inuu ka soo tago maxamed ayaa sheegay inay dhib ku qabaan helista biyaha oo dadka la degan xerada qaarkood ay u diidaan inay safka galaan taasoo ah caqabadaha ugu daran ee hadda haysta guddoomiyaha dadka la nool xanuunka albiinada ee xeryaha dhadhaab ayaa sheegay in isaga laftiisa bishii koowaad ee sanadkan loo geystay dhaawacyo iyo dakharro ay qaarkood weli jidhkiisa ka sii muuqdaan waxaana sida uu sheegay uu dhibkaa kala kulmay carruur ku heshay xaafad uu booqasho u aaday wuxuu xusay inaysan jirin sabab carruurta u waxyeeleeyaan oo uu sameeyey hase ahaatee ay tahay dhib ay dadku wada qabaan wuxuu intaa ku daray inuu cisbitaal tegay si loo dhayo nabarrada daawona uu u qaato dhacdooyinkan waaba iska jeeddu waa iska socoto oo mar kastaba markii adiga xilliyada iskuulka iyo dugsiyada laga soo daynayo ciyaalka waxaaba isku reebaa meelaha oo suuqa dhexdiisa iyo xaafadaha iyo meeshii ani aan ku jiro ku noolahay yaa aan ku dhuuntaa sababtoo ah ciyaalka haddayba soo baxaan ayaga dhagax tuur waa diyaar ey jimco jooga oo adiga haddii maalinta jimcaha markii soomaaliya carruurta dugsi iyo iskuul midna male eygana markii ay arkaan ilaa naf ka dhac u gaaro way sii eryayaan mid kuwaba kuway u dhiibayaan farxiyo aadan maxamed waa hooyada dhashay xaawo aadan mursal oo lix iyo toban jira oo la nool xaliimka albiina oo degan xerada qaxootiga ee dhagaxley waxay sheegtay in gabadheeda ay dhibaatooyin joogto ah kala kulanto bulshada ay la nooshahay xanuunka ayo xaawo wuxuu meesha ka saaray sida ay xustay rajadii ahayd inay heer ka gaadho waxbarashada gabadheedu iyada oo tilmaantay in xaawo oo dhiganaysa iskuulka hoose dhexe ee shantraal ee xerada dhagaxley ay iskuulka iskaga hartay afar sano ka hor iyada oo markaa ahayd galaaska saddexaad markii ay takoor kala kulantay ardaydii ay iskuulka isla dhiganayeen farxiyo ayaa intaa ku dartay in ilaa hadda ay sii socdaan dhibaatooyinka gabadheedu wajahayso ee takoorka ku salaysan midabka marka ay guriga ka baxdana la aflagaadeeyo bulshada ay noosha waxay dhibaatooyin ay soo kuluntaa midabta koorkaas daraadiis tuubad hadday aado naaskay ka dhaansato tuubada waa laska dhaqayaa waxaa la dhahaa macnaha adaga korcadadan adaga oo adaga adag wadato macnaha anugu daaran waxaa tahay adaga barasad qabtaa adaga tuubada saas daraadeed adaga oo laskayga dhaqaaya naas dhibaatooyinka waxaa adaga midabta koorka daraadiis ay adaga ay joona ay kala yihiin way soo fiijinaa way soo ceyrinaayeen oo gaala cadeen gaala cadeen barashaale oo waa la dhahaa waa lasoo fiijinaa dhibaatooyinka badan ay soo marta kuleelahoy la qabsan wadadii ay marto adaga macnaha markay wadada martaba iyada midabta koorka daraadeed isha lala soo raacaayo oo dadka barkiisa haato adaga macnaha marka ay isha la soo raacaan oo wadada ay qaado oo waraysad lala yeeshanayo maxaa saan kuu galay midad baad ku dhacday mahooyada gaal bay ka naxday maxaa adiga macnaha midabka saan ku yeelay iidana waxay dhahdaa adiga macnaha ilaahay uunkiisa waayo waxaan saan midabka adiga ilaahay iga soo dhigay uu uru waayo aan kala soo baxay farxiyo ayaa intaa ku dartay in iyada iyo xaawo aabbaheed ay kala tageen iyada oo jirta lix bilood oo keliya markii uu u sheegay inuu ka baqayo inay dhasho carruur dhammaantood la nool xanuunka albiinada waxay hadda haysataa toddoba carruura oo kale oo ay u dhashay nin kale kuwaasoo ka caafimaad qaba cudurka cudurka albiino ma aha xanuun la isu gudbin karo waa xaalad rabaani ah oo qofku ku dhasho mana laha wax daawo ah oo lagula tacaalo sida uu raadiyow erga u sheegay dhakhtar maxamed cabdi ibraahim oo ah agaasimaha xarunta caafimaadka ee albaqra naasin hom ee xerada qaxootiga ee xagar dheer dhakhtar maxamed ayaa sheegay in sababta qofka qaba xanuunka midabka jidhkiisa iyo timihiisa u caddaanayaan ay tahay inay ka maqan yihiin unugyo difaac ah oo uu bini aadamku leeyahay wax waa lala cuni karaa dharkaa lala xiran karaa wax waa lala wadaagi karaa laakiinse ma aha dadka albiniga qaba in la dhaha way jiran yihiin ma banaana mana haboono xag diin iyo xag galaba waa in qofka albiniga qaba inaan discrimination wax la dhihi jiray oo maar midabta koor lagu samaynin ay bulshada kamid ahaadaan maadaama ay dadkani tahay badanaa waxaa carqalad ku ah waxaa ku dhacdaa jirkooda waa jir nugul maadaama jirkooda jir nugul uu yahay waxa u imaan kara haddii ay boog yar ku dhacda boogtooda badanaa si lagu daaweeya way adkaanaysaa marmarka qaar hataa cudurro kale isku bedeshaa laakiinse ayaga waxay ku qabaan migo hataa qoraxda markay kulaata badanaa dhulka carrada kuleylka kuma socon karaan marka laga soo tago ficilada takoorka ah ee la kulmaan dadka la nool xanuunka albiinada waxaa dhinaca kale uu xanuunku dadkan ku hayaa dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ah caqabadaha ugu weyn waa cimilada xeryaha dhadhaab oo aada u kulul oo aanay u adkaysan karin axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere raadiyo ergo xeryaha dhadhaab
dhegaystayaasha jooga cabudwaq galinsoor iyo dhafad waxay rediyo ergo maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo ka dhegaysan karaan fmka radio samukaab
waa tahay dhegaystayaal aad ayuu u mahadsan yahay axmed cabdulaahi jaamac oo warbixintaasi inooga soo diray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab qodobo kale ayaa inoo soo socda hase yeeshee kusoo dhowaada marka hore xubinta qiimaha xoolaha oo maanta aynu ku eegayno saylada xoolaha ee magaalada hargeysa wariyahayaga magaalada hargeysa iliyaas cabdi cali ayaa wuxuu uga waramayaa qiimaha xoolaha iyo waxyaabaha suuqa ku cusuba wariyaha redio ergo ee magaalada nairobi cabdifataax maxamed mukhtaar
waad mahadsantahay cadfataax geela dhoofkaa heerkiisa koowaad saylada magaalada hargeysa waxa uu ka marayaa saaka sagaal milyan geela dhoofkaa heerkiisa labaad waxaa la siisanayaa toddoba milyan iyo badh toddoba milyan iyo shan boqol lacagta shilinka somalilan geela dhoofkaa heerkiisa saddexaad sawladan magaalada hargeysa saaka waxa uu ka marayaa sidee lix milyan oo lacagta shilinka somalilan geela dhaqaalkaa haddii aan egno heerkiisa koowaad waxa uu ka marayaa saddex milyan iyo shan boqol oo lacagta shilin somalilanka ah heerkiisa labaadna waxa uu marayaa saddex milyan halka heerka saddexaad la kala siisanayo laba milyan iyo shan boqol ilaa laba milyan inta udhexaysa geela qaliinkaa heerkiisa koowaad saylada magaalada hargeysa saaka waxa uu ka marayaa sideed milyan geela qaliinkaa heerkiisa labaadna waxaa la kala siisanayaa toddoba milyan halka geela qaliinkaa heerkiisa saddexaadna uu ka marayo lix milyan ilaa shan milyan inta udhexaysa cadfitaaxa uu hasha dhashay ee ilmaha wadataa saaka saylada magaalada hargeysa waxaa laga siisanayaa saddex iyo toban milyan oo lacagta shin somalilan ka ah haddii aanu egno looba saylada hargeysa waxa maanta lagu kala siisanayo looba ugu sarraysa ama heerka koowaad dhoofka waxaa la kala siisanayaa sidee lix milyan looda dhoofka heerkeeda labaad waxaa la kala siisanayaa shan milyan halka looda dhee dhoofka heerkeeda saddexaad la kala siisanayo saddex milyan iyo shan boqol oo lacagta shilin somalilanka ah looda qaliinka ah heerkeeda koowaad waxaa la kala siisanayaa saddex milyan iyo boqol shilin somalilan ah looda qaliinka ah heerkeed labaad waxaa saylada magaalada hargeysa maanta ay ka maraysaa laba milyan iyo lix boqol oo shilin somalilan ah halka looda qaliinka heerkeeda saddexaadna ay marayso laba milyan oo shilinka somalilan ah saca dhalay ee ilmaha wataa saaka saylada magaalada hargeysa waxa uu ka marayaa afar milyan iyo shan boqol oo lacagta somalilan adhiga haddii aynu egno dhoofka heerkiisa koowaad adhiga waxaa la kala siisanayaa toddoba boqol oo shilinka somalilan halka heerka labaadna la kala siisanayo shan boqol iyo saddex iyo soddon kun oo lacagta shilin somalilan dhoofka heerkiisa saddexaadna waxaa la kala siisanayaa afar boqol iyo konton lacagta shilin somalilan ah qaliinka heerkiisa koowaad sayladan magaalada hargeysa saaka waxaa lagu kala iibsanayaa toddoba boqol iyo konton qaliinka heerkiisa labaad waxaa lagu kala gadanayaa lix boqol iyo konton lacagta shilin somalilan ah halka qaliinka heerkiisa saddexaadna lagu kala gadanayo shan boqol oo lacagta shilin somalilanka ah heerka koowaad adhiga dhaqaalka waxaa la kala siisanayaa boqol oo lacagta shilinka somalilan ah halka heerka labaadna lagu kala iibsanayo boqol iyo la- boqol iyo soddon lacagta shilinka somalilan ah heerka saddexaadna waxa uu ka maraya sayladda hargeysa boqol shilinka somalilan ah qiimaha xoolaha wararka sayladda magaalada hargeysa saaka intaasay cadfitaax oo ka marayaan sida uu noo sheegay maxamed axmed xasan oo ka mid a dilaalatada ka shaqaysa suuqa sayladda magaalada hargeysa suuqa sare u kac iyo hoos u dhac bal inuu ka jiro een maxaad kala socotaa cadfitaaxu marka loo eego een, bishan iyo bishii hore een, bilaalku siduu noo sheegay waxa uu sheegay in hadda ay yar tahay xoolaha la kala iibsanayo maadaama aanay weli kasoo qaban xooluhu een, abaartii haysay oo bishii hore ay xoolaha een, iibkoodu badnaa balse hadda oo rabadaan lagu jiro iyadaba loo iibsanayo xoolaha een, in lagu karsado saambuusaha iyo cunooyinka habeenkii lagu afurayo een, sababta waxa ay noo sheegayaan een, dilaalatada suuqa sayladda magaalada hargeysa in ay jirto abaar aanay weli kasoo kaban xoolihi oona robabku deegaanada qaar ka diin xooluhuna aanay deegaanada somalilan ka imanayn miyiga fog ee etoobiya ay ka imanayaan weli dhul baan roobku weli ku fixin oo xoolihii joogana wax dhintay iyo wax ka tegay baa yihi waa la iibsanayaa tabaryaradaasi ayay ku sheegayaan in ku sababeynayaan in xooluhu ay iibkooda isdhimay sidoo kalena waxaa lagu sheegayaa een, in xooluhu ay yaraadeen oo abaartu ay keentay aada u mahadsan tahay eh, ilyaas cabdi
hablaha beewaaya soomaaliyey bedela oo saacidu ku dhacday soomaaliyey bedela hablaha beewaaya soomaaliyey bedela bukaantaaya soomaaliyey bedela dugtaankan booqan soomaaliyey bedela banaanka uyaa soomaaliyey bedela waa hagaag dhegaystayaal sida aad qodobadaba ku maqlayseen arrimaha la xidhiira tahriibka iyo dhallinyarada waayadan dambe waxay ahaayeen kuwo sii kordhayey ayagoo meelo halisa sii maraya islamarkaana tegaya ama sii maraya waddamo ammaankoodu uusan adkayn sida waddamada yemen iyo weliba liibiya taasi oo qaadata waddo dheer qaarkood waxa ay galaan xabsiyo oo waxaa la waayaa wararkooda qaarkoodna waxaa laga qaadaa lacago fara badan oo madax furasho ah iyadoo qoysaska ay ka soo jeedaan dhallinyaradaasi qaarkoodna aysanba awoodin lacagahaasi haddaba in ka badan laba boqol oo hooyooyin ah ayaa waxa ay ku midaysan yihiin ama ay samaysteen gruub whatsapp ah kaasi oo ay ku kala qaataan xogaha la xidhiira carruurtooda ama walaaladooda xiran wariyaha reediyo weergo faarax dubbad ayaa warbixin arrintaasi ku faahfaahinaya ka soo diray magaalada laascaanood in ka badan laba boqol oo haween ah oo carruurtooda iyo dad eheladooda ay ka tahriibeen ayaa ku jira gruub la yidhaahdo gruub khayr oo ah meel ay isku weydaarsadaan xogta ku saabsan dhallinyarada tahriibtay ee ku jira xabsiyada dalka liibiya halkaasoo ay ku xidhan yihiin dhallinyaro badan oo soomaaliya oo tahriibtay haweenkan isticmaala gruubkan oo ah gruub whatsapp ah ayaa sidoo kale u isticmaala inay isku caawiyaan dhanka dhaqaalaha marka loo baahdo in mid ka mida laga bixiyo lacag madax furasha ee megafayaashu ay ka dalbadaan qoyska carruurtoodu ku xidhan tahay dalka liibiya ee lacagtaasi laga rabo waxa uu hadda shaqaynayay gruubkani muddo ka badan laba sano iyo badh waxaana lagu caawiyey ilaa shan iyo toban qof oo lacago loogu ururiyey fusiye maxamed maxamuud waxaa wiila ay dhashay uu ka tahriibay sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii kooxdan ayay ku biirtay sanadkii hore ee labadii kun iyo sideed iyo tobankii waxayna ay sheegtay in waxaa keliya ay gruubkaasi ka faa'iiday inay tahay inay si joogtaa u hesho warka ku saabsan wiilkeeda iyo sida uu yahay mar kasta waxa weeyaan oo anugu ka faa'iiday shaksiyan haddana anugu isaga kaa warramo markii aan ku soo biiray gruubka dee waxaan ahaa qof cidna iskaga xidhan oo inankeeda yaroon telefoon kala hadlayso meel laku xidhnayn laakiin markii aan ku soo biiray warbixin badan baan helay inankii yaraa markaan waayo oo kale qof baad raadinaysaa hebel baan waayo hoo iyo maalmahan kama hayo war qofkii baad lambarku siinaya inankii baa la raadinaya oo lagu soo qabanaya waxa laleeyahay gabadhaas inankeedu bay laacday waa hebel hebel ama sawirkiisaad diraysaa ii soo qabo anigu gruubka waxaan kusoo biiray bishii tobnaade maxaan ku dhahdaye sanadkii hore labadii kun iyo sideed iyo tobanka ma garata in badanna anigu inankay inayar baa iga tahriibay labadii kun lix iyo tobanka bishii labiyo tobnaad afarteediiba burcay iga tegay ma garata de waxaan ku dhi isla mashquulo adin baa laigu yidhi waxaa jira gruub la yidhahda gruubka iswaraysiga tahriibka marka waxaa ii sheegay gabadh bay igu soo dirtay inankeeda iyadana maqan yahay marka inantaas ina baa la yidhahda igu soo dartay bishii tobnaad baa laygu soo daray faa'iidada uu leeyahay gruubkan haddaan kusoo dhawaado qofkii markaa tabartiisu aanay wax badan dee haynin inkastoon la wada kafayn karaynin qof walba intii ilaahay uga soo qaado waa la siiya midda labaad gruubka waa layska waraystaayo qof walba maxaad haysaa saaka maxaad ka maqashay trabelis maxaad reerti ka maqashay maxaad xabsiyadi ka maqashay warkana waa laiskugu soo gudbiyaa ta labaad waa laga duceeyaayo wallaahi ducadaasaa ugu afdalsan wax laga qabto ma garanaysaa waxa ay sheegtay in loo raadiyo dhallinyarada kale ee ku jira xabsiyada liibiya loona weydiiyo magaciisoo saddexan sidaasna lagu ogaado halka uu qofkaasi ku xidhan yahay iyo xogtiisa waa laguu soo qabanaya waad helaysaa ama dadka iga dhacay buu ka odhanaya hooy ama telefoonki baa layga qaaday dee wallaahi waxyaabaha aan ka helnay waxaa kamid a iswaraysigaa iyo iska warhaynta iyo xog waraysigaa iyo ducada iyo iskaashiga waxyaabo badan baanu ka faa'iidey warwarkiina wiiga baayo sarayskii dee aan meel ku xidhnay aanan warba haynino marka qof ilmihiisi maqey oo kale aan iswaraysanayno ama ilmahaygii lay raadinayo ama aan kiisiba u raadinayo wallaahi wax badan baa dee kaa suqaya waxaad tahay qof bulshadii soo dhex galay soo maaha oo dadkii ku dhex jira intaan waan iswaraysanayna hebelo maanta maxaad maqashay maxaad aragtay luuqaan isu gelinaa gaar ahaan baa la iswaraysanaya guud ahaan baa la iswaraysanaya ducadaaba muhiima dee ducada aan waxaan kugu wari mar keliya eftaa laga qaadayna salaad kasta iyo qof kasta la ducaynaya salaada gacatirijaabada loo fadhiisanaya in badan baa laga faa'iiday anigu waan ka faa'iiday wiilka fuusiya ayaa ka tahriibay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaana uu sii maray safar dhanka yamana waxaana ay sheegtay intii uu sii socday in lagu duqeeyey dooni toddobiyo tobankii bishii maarij ee sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii dhaawacna ka soo gaadhay labada lugood markii uu ka soo kacay dhaawacaasi ayay sheegtay inay isku dayday inay ku qanciso inuu soo noqdo laakiinse wiilkeedu waa uu ka diiday waxaana uu sii watay safarkiisii tahriibka ee ku aadayey dhanka liibiya waxaana qoyskeedu ku bixiyey lacag ka badan afar iyo toban kun oo dollar oo ay ku heleen dayn iyo deeq waxaana jira dad lagu caawiyey gruubkaasi muddadii uu jiray kuwaasoo tiradoodu gaadhayso shan iyo toban qof oo lacag loogu ururiyey dadka lagu caawiyey ee gruubkaasi ku jira waxaa ka mid ah farxiye xirsi jaamac oo wiil ay dhashay uu ka tahriibay muddo saddex sano hadda laga joogo kaasoo ka tegey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kaasoo ka mid ahaa dadkii lagu xidhxidhay xabsiyada dalka liibiya kuna jiray muddo ka badan laba sano waxa ay sheegtay in markii ay ka bixisay lacag gaadhaysa siddeed kun oo dollar oo ay ku caawiyeen dad ay qaraaba yihiin oo qurbaha ku nooli wiilkeeda ayaa muddo sanad ka hor ah ku wargeliyey inuu doonayo inuu raaco dooni ka tegaysa dalka liibiya oo aadaysa talyaaniga una baahan yahay lacag gaadhaysa kun iyo shan boqol oo dollar shan boqol oo ka mid a lacagtaasi ayaa waxa u ururiyey shan boqol oo ka mid a lacagtaasi ayaa looga ururiyey gruubkan whatsapka ah ee haweenkaasi ku xidhiidhaan ee lagu magacaabo gruub khayr hadday igu islaatay waxa weeyaan waan socday waxaan aaday adigu meel miya oo waxa weeyaan tawsiiq oo adigu jasiib isagaa kasii jirta dhowr habeenan sii socday adigu gabdhaha iyagaa gruub khayr baa adiga hawshii iyo qolaha halkaa ka baxoo layla oleeyey hawshii waa layla gacan qabtay waxa weeyaan qolada halkaa naga tegay iyo gabdhaha iyagaa gruubka gruubka gruubka madaxwid iyo xaliifa xaaji adigu waa dad badan wey gruubka gruub dad badan wey qolada hebla hebla lama oran karo adigu waxa weeyaan haddii sheekada wiilkii adigu dana waxaan gelin xeebta lacagti waa laga bixi lacag sakaan ka bixin oo danne ha lacagta doonta dame wey waa markii labaad oo joogta ha waxay iyagu igu caawiyeen gabdhahaas oo gruub khayr lacagadu shan boqol iyo adigu shan boqol dharma inay ahayd meelahaas bay igu caawiyeen wada markii yacnaha waxa weeyaan adigu waxaa laga rabay lacag adigu kun iyo adigu waxbaa laga rabay qofkii ugu badnaa ayaa laga bixiyey lacag gaadhaysa kun iyo shan boqol oo dollar waxaana bixiyey hooyooyinka ku jira gruubkan waxayna leeyihiin qof kasnajiya oo u qaabilsan ururinta lacagta wiilka farxiyo oo ah saddex iyo labaatan sano jir ayaa markii uu tahriibayey dhiganayey dugsi sare oo ku yaala magaalada boosaaso waxaana hadda laga rabaa lacag gaadhaysa saddex kun oo dollar oo madax furashaa waxaana ay ogaatay markii uu xidhiidh la soo sameeyey wiilkeedu una sheegay inuu xidhan yahay dibna loo soo qabtay nuraa cawil aadan waxay ka mid tahay hooyooyinka gruubkan ku jira waxayna raadiyo ergo u sheegtay in walaalkeed ka mid yahay dhallinyarada tahriibtay welina aysan war ka hayn geri iyo nolol sidii uu dooni uga raacay dalka liibiya bishii disembar ee sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii isaga iyo koob iyo toban qof oo kale oo soomaali ah bisha labiyo tobnaad labada kun iyo sideed iyo tobankii ayaa ku fuula biyaha liibiya weli waan laacnahay marka doontaa waxay leeyihin mar way badbaaday marna waxaan ku uriyay lamaba hayaba meel jaanic ila dhigtay doontaasi waxay noogu yara war wanaajiyaan doontaasi way xidhan tahay waxaanay siday xashiishad kamana war hayna anagu maadaama aanaanu ka maqlin koob iyo toban qof oo soomaaliya uu la socday hadalkooda aan intaba telefoonada ka qortay inta kalena ay jahanabi ahay dadkaas waxyaabo badan baan faa'iido ka helay xoogo badan baan iswadaagsanay oo masalan jeelka iyaga oo kale intaasoo hooyo oo kale ayaan anigu fariimihii gaarsiiyey in gruubkan gruub khayr ay kusoo biiraan oo ay waxaan ku uri halkaa jeelkaa la iska wareysto ama xabsiga ama xeebta ilmuhu uu joogo faa'iidooyin badan dhibaatooyin badan baanu noqono kala meel meel carruuruhu liidiya daafaheed iyo dacladeeda ay kaga xidhan yihiin imika sidoo kale waxaanu ka hadalnaabaa laga yaaba ilaa laba iyo toban jeel inaanu hel baradooda oo jeel hebel iyo jeel hebel iyo waxaasaa ka dhacay ama waxaasaa laga qaaday ama waxaasaa caynkaasaan nahno waxaa kamida qaryaan baa kamida dariiq madaxa kamida dariiqusika kamida sabcaa kamida santaanaa kamida dariiqusahar baa kamida cansaar baa kamida aad bay u tiro badan yihiin waxyaabo aad u badan baan ku ogaaday oo dee waraysigaas oo kale masalan inta qolka wada jirta mooyaane ama xeerka wada joogto hooyooyinka ilaa laba iyo toban qof baanu mucaarif ahay imikana guluba dhan baanu mucaarif nahay dad badan baan ugu jiro xataa xildhibaano le oo bahal le oo hogaamiye le oo caasimada oo safaaradda oo safiirka oo wax kastoo dee ma goob kastoo ay libya kamid tahay dee imika waan barano libya ku nool baa nala moodaa imika masalan marmarka qaarkoodan xog soo tagiyo waxay ku yidhahan islaamu nahooyo imisa qoftay kee tahriibay adiga faarax dubaad raadiyaha bini'aadanimada ergo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allaha yow hayeen midda noo ergoogto indhaha caalamkana aragto ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay dhegaystayaal qodobo kale ayaa inoo soo socda balse aynu ku horeyno xubinta saadaasha roobka iyadoo saadaasha roobkana ay sheegayso in saddexda maalmood ee soo socota qaybo ka mida dalka ay ka di'i doonaan roobab waatan leyle cabdi maxamed oo iyadu soo akhrisay saadaasha roobka oo ay soo saartay hay-adda iswaalim waa mahadsan tahay fawsiya saadaasha roobka ee saddexda maalin ee soo socota waxay sheegaysaa in roobab dhexdhexaad ah ay ka di'i doonaan gobollada jubbada hoose iyo shabeellaha hoose sidoo kale waxay saadaashu sheegaysaa in laga bilaabo berri oo taariikhdu ku beegan tahay sagaal iyo labaatan la filayo in roobab dhexdhexaad ah ay ka da-aan gobolka sool iyo qaybo ka mid ah gobolka nugaal roobabkaas oo laga cabsi qabo inay ka dhashaan daadad fatahaado sababa roobab ayaa iyaguna laga filayaa inay ka da-aan qaybo ka mid ah somalilan iyo puntland waxay saadaashu sheegaysaa in gobollada dhexe iyo qaybo ka mid ah gobollada koofureed marka laga reebo shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe aan laga filaynin wax roob ah toddobaadka soo socda saadaashan ay soo saartay iswaalim waxay sheegaysaa in roobka guga ee sanadkan labada kun iyo sagaaliyo tobanka uu yahay mid aan la isku halayn karin marka loo eego gobollada dalka oo dhan waxaa iina jirta in roobka biyihiisu ay ku tiirsanaayeen dad badan oo xoolo dhaqato iyo isugu jiray beeraley kuwaas oo hadda aan lahayn intooda badan kayd biyo oo ay ku gaari karaan roobabka soo socda saadaashii maantana waa naga inta aad ayay u mahadsan tahay leylo oo inoo soo koobaysay warbixin saadaasha roobka la xiriirtay oo ay soo saartay hay-adda iswaalim saaxiibadana dhegaysanayo mar kale maalin wanaagsan weli erga ayaad nagala socotaan waxaana naga maqlaysaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinkana waxay nagala socdaan qaar ka mid a efemyada dadka adeega internetka heli karana waxay naga dhagaysan karaan radio ergodot o r g iminkana kusoo dhowaada xubinta gogaalaysiga oo maalmaha talaadada iyo weliba axadda aad ka dhagaysataan idaacadda ergo waa tahay dhegaystayaal gogaalaysiga ayaa u qaybsan laba nooc oo ah in maalin la isweydiiyo su-aal maalinta kalena aad dhegaysataan jawaabaha ay soo bixiyaan dhegaystayaasha idaacadda ergo oo kala jooga meelo kala duwan oo dalka ah haddaba su-aasha toddobaadka hore haddii aan idin xasuusiyo waxay ahayd ul qurux badan qaadan waa dhegaystayaal aada u fara badan ayaa kasoo jawaabay balse waxaan ka cudur daaranaynaa in guud ahaan dhegaystayaasha kasoo wada jawaabay codadkooda aynan wada isticmaali karin wakhtiga oo aada u yar awgii marka qofkii codkiisaha ka maqli waaya waxaan ka codsanaynaa inuu naga raali ahaado maadaama codadku ay aad u fara badan yihiin oo hal maalin aan la wada isticmaali karin haddaba waa kuwana qaar ka mid a dhegaystayaasha oo meelo kala duwan nagala soo xiriiray oo ka jawaabaya su-aashaasi bal ilar maqla magacaygu waa cabdiraxmaan jaamac axmed oo ku sugan magaal magaalada tukarag waxaan rabaa inaan ay ka dhiibto googalaysiga radio ergo googalaysigii aada noo sheegteen shalaytoole ee ahaa ul qurux badan oo aan la qaaban anigu waxaan ku fasili lahaa waxa weeye maska waad mahadsantihin radio ergo alo salaamu calaykum radio ergo waa hilaal ceni oo kaasoo erawin ka soo wacda magaalada gaalkacyo gobolka mudug haddaan isku dayo googa cabale waxa weeye ul ulo qurux badan baan arkay midaan ka qaatana waan garan waayey haddaan isku dayo dabcan taasi waxay u eg tahay dufusha ariga ama timaha ariga ama dhabarta arigaba haddii layska dhawaa dhabarta ariga u naqaana annagu haddaan nahay reer mudug inay soomaalidu maskaxdeeda furnaato aad ugu dadaalaysiin waad mahadsantihiin radio ergo magacaygu waa xasan aadan suuriye oo jooga magaalada muqdisho su-aashaas jawaabteedaan isku daya waxay noqonaysaa qaraha laantiisa laanta qaraha qaraha ushiisa macnaha intuusan dhirta dhalin kadib qaraha ushiisaan dhihi lahay mahadsanidin salaamu calaykum radio ergo waa waa waa xamdi cabdullaahi oo joogta magaalada caawud waaq waxaan ka jawaabayaa su-aasha ah ushayda qurux badan qaadan waaye oo googaalaysiga ah ushayda qurux badan qaadan waaye waxaa weeye oon anagu u naqaanaa maska waa hagaag dhegaystayaal haddaba waad maqlayseen in jawaabo kala duwan ay dadku bixiyeen waxaa laga yaabaa deegaanada iyo gobollada in lagu kala duwan yahay habka jawaabta ee googaalaysiga balse jawaabta saxda ah waxay noqonaysaa waa maska waayo masku waxyaabaha ugu quruxda badan dunidu ka mid yahay haddana si walbo ay tahay ma aqaan inaad disho inaad qabato laakiin isagoo nool way adag tahay inaad qabato inkastoo dadka carabiya ama xanaaneeya ay sheegaan in xidid sun ah laga siiba sidaa darteedna qaniinyadiisu aysa waxba kaa dhibayneen oo la qaban karo waa tahay toddobaadkan marka intaa ah inoo joogto dhegaystayaal jawaabtii googaalaysigii toddobaadkii hore oo ahayd ul qurux badan qaadan waa waa inoo toddobaadka dambe haddii alla idmo sidaa iyo nabadgelyo waa tahay dhegaystayaal weli arga ayaad nagala socotaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergodot o r g iminkana kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan laga soo diyaariyey magaalada baydhabo waxaa soo jeedinaya muxiidiin xusni
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada baydhabo ee gobolka baay barnaamijka dhakhtarka waxaa marti igu ah doctor isxaaq maxamed tiro oo ka howlgala cisbitaalka weyn ee tiro hosbital ee ku yaala magaalada baydhabo dhakhtarka oo ah dhakhtar cudurrada guud daaweeya ayaa waxa uu ka jawaabayaa su-aalo dhegaystayaasha redio ergo ay soo weydiiyeen dhakhtarka ayaa marka hore soo dhoweynaya isagoona ka jawaabaya su-aalaha asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waan ku dhowahay radio ergo oo nagu martiqaaday maanta barnaamijka oo maaragtay raadiyaha caafimaadka su-aalaha raadiyaha ergo haddaan ka bilaabo su-aasha dhegeystaha ugu horeeya oo nagu soo weydiiyey maxamed xasan oo jooga shabeellada hoose wuxuu leeyahay xanuunka h i v idska maxaa keena muxuuse yahay maxaase lagu daweeyaa su-aashaas sidaan u fahmay oo ka dhakhtar ahaan waxaan u arkaa inay su-aal muhiim ay tahay h i v ids waxaa keena virus oo caan ah la yaqaano oo dila ah viruskaasoo oo cudurrada faafa ka mid ah wuxuuna sababaa ama maaragtay waxaana lagu kala qaadaa inta badan galmoodka oo bersentajka aada ugu badan galmoodka ayaa lagu kala qaadaa iyo dhiigga oo aan la hubin aan la baarin oo la isku shubo ama waxyaabaha waxmudo irbadaha las isticmaalo inta badan sidaas ayaa maaragtay ku fidaa saasa ku yimaada inta badan marka wuxuuna yahay cudurkaas cudur halis ah cudurrada hadda la yaqaano ugu cudurrada ugu halisan ayuu ku jiraa global emergency diseaska qolada loo yaqaano ama cudurrada loo yaqaano uu ku jiraa ilaa haddana daawo looma hayo oo rasmi ah oo dhammaystirayso ama maaragtay ciribtir ah laakiin waxaa la leeyahay tallaal iyo waxaa jira tallaal iyo waxaa jira maaragtay daawooyin oo kaalmaati ah qofka oo uu la noolaan karo muddo badan ayaa la leeyahay walow dadka qaarkood culummada qaar ay leeyihiin waa sababaha daawo loogu waayeyba waxaa ka mid ah inta badan waxyaabaha dadka ku dhaqmaa oo maara dadkii ilaahay ku caasiyey markii ay sameeyeen macsidii iyo waxyaabihii laga reebay ayuu ka dhashay sidaas daraaddeed ilaa ilaahay loogu soo noqdo waxyaabaha xun laga tanaasulo inuusan daawooyinba laga yaabo ciqaab dadkaas loo soo dejiyey ayay ku sheegaan culimmada qaar oo dadka maaragtay ilaahay amarkiisa khilaafay oo inta badan inkastoo uu la dhihi karo meelaha uu ku dhaco ama dadka badan uu ku dhaco dad aan waxba galabsan oo dembiye lahayn yaa ku dhici karta laakiin inta badan dadka waxyaabaha badan inta badan uu ku faafo dadka shahwadooda ay horboodayso yaa maaragtay ay ku tilmaamaan marka sidaas ayaan ugu baxnay waxaan filayaa dhegaystihii ugu horreeyey in jawaabtii sidii ay ahayd u fahmeen filayaa haddaan ku xijino dhegaystaha labaad oo na soo weydiiyey faadumo oo joogta muqdisho waxay leedahay mana kareemka caloosha inay yaraato loogu talagalay la marsado muxuu saameyn ku leeyahay caafimaad ahaan muxuu keeni karaa faadumo su-aal aada u wanaagsan waaya oo ay muhiim tahay in la isweydiiyo shay kasta oo chemical ah markii la sameeyo waxaa maaragtay waxna wuu taraa wax dhibna wuu keeni karaa laakiin inkastoo aanan ogeyn nooc karaamku yahay iyo isticmaalkiisa la aanan ogeyn laakiin waxaan kula talin lahaa haddii ay tahay waxyaabaha calooshan in lagu yareeyo ay tahay ama maaragtay culeyska ama lagu dejiye ay tahay ama maaragtay cayilka in lagu baabi'iyo ay tahay waxaaba iska sahlan aalamintaa samayn kartaa ama exercisea samayn kartaa ama cuntada brotiinka ku badan yahay ama kan carbonhydratka uu ku badan yahay ayaad yareyn kartaa marka kareem aad ka shakisan tahay inuu wax taraayo inuu wax dhibaayo aad ka shakisan tahay waa waxaan filaya in laga maarmi karo waxaan filaya faadamin inay jawaabtaasi sidii la rabay u fahamtay dhegaystaha kale ee saddexaad wuxuu leeyahay farxaan barre cumar waaye muusan sheegin meesha uu ka soo hadlaayo laakiin wuxuu yidhi waxaan weydiinayaa dhakhtarka walwalka muxuu yahay maxaase lagu gartaa maxaase lagu daweeyaa waa su-aal muhiim ah walwalka sida in inaga aan u naqaano inta badan cudurrada ama maaragtay walwalka inta badan wuxuu ku dhacaa dhinaca maskaxda ayuu ku dhacaa walwalka dhinaca maskaxda ayuu cudurrada ku dhaca ayuu ka mid yahay waxaana lagu gartaa qofka hurdada ayaa ka yaraanaysaa cabsi joogta ayaa la soo darsaysaa waxaa laga yaabaa in cabsi darsan soo darsto ama hurdada ay ka tagto ama go-aano horey lagu aqoon ama hadallo aan horey lagu aqoon inuu ku dhawaaqo ama maaragtay oo gef ah ama maaragtay ama unconscious ama dareen la-aan ama mas isagoon controlnayn hadalkiisa iyo ficilkiisa inuu dadka la dagaalo saasa dhici karta marka waxyaabahaas ayaa lagu garan karaa waxaase lagu daweyn karaa qofkaas inuu ilaahay maadaama uu yidhi qur-aankun shifaa waaway daawo waayuu yidhi marka inuu qur-aanku isku akriyo ama laftiisa akhristo ama dadka ay ku akhriyaan waa noocyada ka mid ah waayo cibaadada uu badsado qur-aankana uu akhriyo waa mid wixii kale oo intaas kasii haro waxaan kula talin lahaa faarax barre cumar inuu u tago ama maaragtay dhakhtarka oo dhimirka iyo neerfaha dhakhaatiirta qaabilsan inuu la tashi ugu tago sidaas ayaanu kula talin lahaa asalaamu calaykum raayo ergo magacaygu waa ciidan cabdullaahi maxamed oo joogta magaalada gaalkaayo waxaan dhakhtarku weydiin lahaa maxaa keena cirbaha wax kaa mudayaan maqafaamidaas cirbaha wax ku taagan yihiin sida qodaxda oo kale maxaa keena marka cirbaha inta badan cudurrada oo gabadhan ciida la yidhaahdo waxaan kula talin lahaa in dhakhtarka lafaha ay tagto inta badan waxyaabaha keena oo maaragtay lafahaas ama cirabta laf yar ayaa ku jirta oo haddii qofka meel sara ka soo dhaco ama jug ay gaarto ay hadhow laftaasi wax gaari karaan ama inflammation ama caabuq inuu ku yimaado cirabta meesha lagu istaagahayo ayaa dhici karta marka waxaan kula talin lahaa haddii cirabtaasi ay nooc kasta ay tahayba haddii arthritis inflamentary ay tahay iyo haddii kale oo ay tahay jug soo gaartay ama throma ah ama maarata haddii ay tahayba waxaan kula talin lahaa in dhakhtarka lafaha oo meesha ugu dhow ah ay la xiriirto aad baan ugu mahadcelinayaa dadweynahana dhegaysanaya iyo idaacadda oo janiska noo siisay in dadka naga aan baraarujintaas caafimaad halkaan ugu gudbino asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaan dhegaystayaal waxaan halkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaana idinla socodsiinaya anigu waa maxamudin xusni
waa tahay dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergodot o r g iminkana kusoo dhawaada xubinta hadalhaynta dhegaystayaasha idaacadda ergo waa tahay dhegaystayaal xubinta ayaanu inta badan kusoo qaadanaa fariimaha ay noo soo diraan dhegaystayaasha idaacadda ergo oo nagala soo xiriira telefoonka baraashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labayo toban kuwaasoo ka warbixiya xaaladaha ay ku sugan yihiin ama fikiro ka dhiibta barnaamijyo ama mawduucyo kala duwan oo ka dhaca dalka waxaa inta badan isku soo dubaridaa cabdixamiid cabdicasiis oo iminkaba garabka iga fadhiya cabdixamiid bal ka waran maanta dhegaystayaashayna soo wacay maxay ka hadlayaan oo ay noo sheegayaan
hadalhaynta haddeer waa ay isbedelaysaa maali maalin maalinta ka dambeysa mawduucyo cusub iyo marxalado cusub ee dadka noo sheegayaan haddeer waxaa soo cusbanaatay imtixaanadii oo meelo badan waddanka ka bilowday dhegeystayaal kala duwan waxay ku faraxsan yihiin in ay ka qaybgalayaan ama imtixaanada inay bilaabeen waxay kaloon ku faraxsan yihiin in imtixaankan uu ka duwanaan doono midkii oo hore loo soo dhaafay oo la laalay dabcan hadalhaynta oo baryahan way ku jirtaa imtixaanadaas waan kartay marka ma dhegeystayaal badan ma nagala soo xiriiray oo arrintaasi ka hadlaya dhegeystayaal kala duwana noo soo sheegay in ay qaar kamid a inay imtixaanadaas ku fadhiisanayaan qaar kamidna inay fikirkooda ku aadan imtixaanada qoyskoodii ama dad maxaa la saaxiibadooda inay ufadhiisanayaan oo ay sameynayaan waa tahay dhegeystayaal haddaba mid ka mid ah dadka fikirkooda ka dhiibanaya imtixaanka aan wada dhegeysano codkiisa waa aniga oo ah axmed cali maxamed oo ku nool cadaadu waa ku faraxsanahay imtixaanka maanta ee waxaan leeyahay kuwa maamulaana si fican ha ilaahayna haka cafimo ka socon maxaa yeeleen arbada dhammaan gashana aa ku guulaysteen wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa tahay dhegaystayaaalkaasi wuxuu ahaa mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo oo ka hadlayay imtixaanaadka dib uga bilowday shalayto qeybo kamid a dalka oo horay ay u kansashay ama ay u joojisay wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk ee soomaaliya waan gartay cabdixamiid yaa kale inoogu xigo oo maanta hadalhaynta
waxaa nooga xigo dhegeysta naga soo wacay gobolka hiiraan wuxuu noo sheegay inuu joogo degmada matabaan degmadaas wuxuu sheegay in ay roobabkii haddeer ay ku faraxsan yihiin inay roobabka u bilowdaan oo ay barwaaqo ahayd laakiin ay haddeer dhibaatooyin ay ka dhasheen roobabkii wuxuu noo sheegay in ay kaneecadii ay ku badatay deegaankaas kaneecada oo roobka daayaa sababay roobka daayaa sababay marka biyaha meelaha fadhiisto oo biyo markay biyaha meelaha fadhiistaan kaneecada dabcan mararka qaarkood u dhalata marka wuxuu dalbanayaa ama wuxuu codsanayaa in lala soo gaaro mara kaneeco si ay
uga galaan kaneecada kaneecada waa tahay dhegaystayaal bal dhegaystaha nagala soo xiriiray degmada matabaana aynu wada dhegaysano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhegaysashooda degmada matabaan ee gobolka hiiraan waxaan ka codsanaynaa radio ergo in ay nala soo gaarto adduunweynaha in ay noo gudbido in marakaneeco ay nasiido maadaama carradii barwaaqa ay noqotay oo la arkay kaneeco aada iyo aada u fara badan marka waxaan ka codsanaynaa radio ergo in ay fasiriyaan dadka waxbixiya ay noo weydiiso aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay radio ergo waa tahay dhegeystaha inta aynoo joogo dabcan qeybaha dambe ee xubinta hadalhaynta dhegeystayaasha ayaynu kusii soconaa bal dhegeystaha ugu dambeeya noo soo qabo cabdixamiidow waxaa u dambeeyay cabdisalaan oo naga soo wacay biigaduud baryahan dhan waxaa jira dhegeystayaal kala duwan oo na soo wacay oo ka hadlaayo in ay xoolahoodii ay xanuuno kala duwan ay ku dhaceen hadallada waxaad umaleysaa inay soo badanayaan labadan beri wuxuu noo sheegay in ay xanuuno ay kamid yihiin afdilaac iyo xanuuno kale in ay soo saameeyeen baryahan dhan afdilaacaas u jiray xanuuno ay kamid yihiin sambabka iyo xanuuno kale oo ay dadka marqarkood ay noo tilmaamaan ay noo sheegin waxyaaba ay yihiin ayaa jiray marka waxaan umaleynayaa waxay ka dhegeysan doonaa barnaamijka xoolaha
oo maalinka sabtiga ah baxa maalinka sabtiga baxo waa tahay dhegaystayaal bal iminkana nala dhegaysta dhegaystahan oo ka hadlaya cudurro uu sheegay inay ku dhacayaan xoolaha alo asalaamu calaykum raadio ergo axmed samaan maxameedo jooga deegaanka digdigis deegaankan waa lagu barwaaqeysan yahay marka waxaa jirta cudur xoolihii ka dilaacay saaxiiyada daboolka biyaheedii ka bilowday oo kaneecada iyo waxaas marka waxaan rabnaa in hay-adaha gargaarka inala soo gaaraan daawo caafimaad waa tahay dhegaystayaal dhegaystahaasi ayaa u dambeeyey xubinta hadalhaynta dhegaystayaasha waad kala socoteen idaacadda ergo haddii aad doonayso inaad fikirkaaga dhiibato ama aad ka hadasho xaaladda deegaankaaga ama su-aal caafimaad aad u baahato aad weydiiso dhakhtarka raadiyaha waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labayo toban waa anigoo fawsiye ah iyo cabdixamiid oo idin leh sidaa iyo nabadgeliyo inta aynu mar kale kulmi doonno haddii allah weyni saamaxo
waa wax wasaqa la xiriira wasaq caloosha tagtay macnaha oral root maxaa la dhahay ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelaayo wasaqa sida saxarada oo kale in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii sidaas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo dabool la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka caday amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacmaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacmaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacmaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragtay dambas ku dhaqdo oo uu gacmaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahay maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awooddanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kullay roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah ilanka way iska yaraanaya amanada
waa tahay dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa la soo gaaray kusoo dhowaada barnaamijka gobaad waxaa soo jeedinaysa soona saartay leila cabdi maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aanu uga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka maanta waxaanu kusoo qaadanaynaa dood ku saabsan sida haweenku u maareeyaan shaqooyinka guryaha iyo kuwa xafiisyada ama meelaha ay ka shaqeeyaan waxaa marti inoogu ah xaadsan cali aadan aamino yuusuf cali iyo deeqo maxamuud caraale doodda waxa ay nala socodsiinaysa magaalada muqdishona kasoo diyaarisay wariyaha raadiyo ergo xamdi xasan yuusuf ugu horeyn kusoo dhawaada radio ergo dadku shaqooyin kala duwan bay qabtaan qaar baa waxay u shaqeeyaan meelo public ah oo dan guud ah qaar baa waxay u shaqeeyaan meelo gaar loo leeyahay qaar baa waxay qabtaan shaqooyin iyaga u gaar ah waxaan ku bilaabi doonaa maamo xaadsan maamo adu waxaa tahay hooyo ilaa heer ayeeya gaadhay waxaad iga warantaa shaqooyinka aad qabato hadday noqon lahayn kuwa guriga iyo haddii ay noqon lahayn kuwa gaarka aad u aadid ee aad ka shaqayso adigoo ku bilaabaysid meesha aad ka shaqaysa xilligaa soo bilow bismillaahi raxmaan raxiim aniga waxaan ahay hooyo ee ka shaqaysa horta degmada xamarweyne waxaana ka shaqaynaynaa muddo oo labaatan sano madaxa kala baxday subaxi waaga duubariyo iyadaan usoo shaqo tagnaa habeenkiiaan ka hooyanaa waaya marka maama xasan waxaad iga warantaa hooyada shaqayso iyo tan aan shaqayn ee xaafadda joogta muxuu yaha farqiga u dhaxeeyo iyo caqabadaha ay ku kala duwan yihiin hooyada shaqayso iyo hooyada guriga joogta waa kala duwan yihiin hooyada guriga joogta waxeedii waa haysataa dhib iyo dheef waxay ka qabtaa gurigeediiay ka warqabtaa canugeeda haddii musqusha ku ordo hadduu juujiga ku fadhiyo waa ka warqabtaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin tansaakay ka soo tagtay carruurta ma dugsigii haleelay ma ka leexday ma midaa masqushi ku dhacay ma midaa tuujiga faragastay ma ogin saakaan soo baxnay markaan xoogaa quraac quraacdoodii iyo wax meel kutaanu ka balna dugsiga u raacdayno yaan kasoo tagnaa waxaan usoo shaqo tagnaa xafiisyadii deeqo maxamed caraale deeqo adugu waxaa tahay hooyo guri joogtaa carruur yareerna ay u joogaan maxay tahay faa'iidada ku jirta inay hooyada guriga ay joogto bismillahi raxmaan raxiim hooyada guriga joogto waxay ugu fiican tahay ilmaheeda hooyada baxda iyo ilmaha hooyada la joogto isku mid ma aha hooyada guriga joogto ilmaheeda dhogortooda iyo hooyada maqan dhogortooda isku mid ma aha okay ilmihii horta anaga waxaan ku fiicannahay hooyo guri joogto haddaan nahay ilmihii xanaanadoodii suuxii canjeero u dub ilmihii oo niyadooda fiican iskuulkii noo aadayaan waxbarashadii way imaanayaan gurigii waxay isleeyiin hooya cuno idiin karisay markay imaada cunadayda iyo wixii ka bedelay cino kale siisii adduunya hortood inkasta ay naga fiican tahay maamada maanta baxday oo keensatay lacag ilmaheedii lacag iyo wax ku kala dabalayso annagana aan jecelnaha lacag laakiin ninkii aabbahay gacantiisii ayaan sugaynaa annagana waan noo waxaa noo fiicanba inaan ilmaheen la joogno oo ilmaheen aan dhaqaalaysano ilmaheen iskuma doorsan karno lacag iyo ilmana iskuma doorsan karo
waayahay waa kugu soo noqon doonaa weli barnaamijka iyagii baa noo socda waxaan rabaa inaan siiyo aamina aamina adigu hore maclimad baad u soo ahayd oo waa shaqayn jirtay hooyaa tahay haddana waxaad leedahay ganacsi yaroo adiga kuu gaara waxaad iga sheekaysaa qaabkaad ku bilowday iyo farqiga u dhaxeeya hooyadu markay tahay mid shaqayso iyo mid aan shaqayn waxaan ku bilaaba ganacsigeyga lacag yar aan qaatay waxaan la tegay bacadlaha bakaaro dharaan soo gashay sabaleetyaalaan soo gashtay gabsaaraan soo gashtay eliyaraan soo gashtay wixii adiga markaasati dadka kula bisanaya ay jecel yihiin ayaan soo gashtay horta waxaa naga fiican hooyada gurigeeda joogto oo ilmaheeda haysato subaxda canjeerada u duwayso oo qadadeeda siisanayso inay wareegayaan inay badda aadayan inay wax baranayaan kala ogaa karta ayaa naga fiican anaga waa baxnay subax bakaaraan u hiiraysanay dharkiyaan kasoo qaadnay ilmaheena kama warqabno meelay ku quraacdan kama warqabno meelay ku qadeeyan ma ka warqabno dad daris amba dad walaalaan iska baryayna aan leenahay walaalayaal ii ogaada ilmahaya ay dagaal iga gelin ilmahaya magaalada iga gelin ilmahaya waxaan iga samayna dadkaasaan babaryaynaa noloshooda inaan doono inaan guriga u fadhino isku keeni karshaqooyinkaaseti waxaa waaye maalintaana bakaaro aadeyna galabtii ayaan wareeyay marna subaxdii naaga waxaa jiraan biilka markii laga aroortii la siiyo waxaa iga soo doono ku dhahaya naagana waxaa jiraan galabti dharkana galabtiyaan qaadnaa bakaara maanta oo kale aadnay dharkii waa keenna markaan keenna galabtiyaan wareejinaa cid weliba waa u tegaynaa oo wax naga qaadanaya amba adeeg kuu soo dirsa amba guriga kugu yimaado xilligaan gurigaan kuu fadhiya aan leeyahay iyo imaao tii kale gurigeeda galabtii aan wareegaa aan soo siinaya aan ka doondoonaa lacagtana saasoo kale markaan u tago aan waxay rabtana ha qaadato lacagtana waa kasoo qaadanaa caruurtana goormee ka warqabtaa marka caruurta habeenkii le badanaaba habeenkii maalin maalin dhif ad waa iska jirtaa aana shaqaleyn oo guriga iyo caruurteeda aan quraxsanayo aan wanaajisanayo aan dhexda uga jiro laakiin hooyada shaqaynaysa iyo hooyada kale isku hal ma aha hooyada guriga joogtaa fiican laakiin anaga daruuftaana yeelaysaa iyo dhibaatada jirta waaya waa kugu soo noqonayaa hooya xaadsan faa'iidada ugu jirta maxay tahay hooyadu inay shaqayso qoyska hooyada horta inay shaqayso iyo inayna shaqayn inay shaqaysaa faa'iido badan markay shaqayso wax badanay isku xiraysaa hataa siyaasadooyinkii ka dhex ay ka dhex milanmaysaa ku ogaanaysaa marka waxaan isku xidhnaa mar walba sidii aan uga shaqayn lahayn dhanka dowladda xafiisyadeedii degmadii maaraynteedii iyo qoyskii laga yimid maaraynteed si aan iskugu xidhi lahayn aan mar walba maaraynteed ku jirno aad baad umahadsantahay hooy xasan waxaan aadayaa deeqo deeq waxaad sheegtay inay ka fiican tahay in hooyadu guriga ay joogto maxaa diidayo in hooyadu ay caruurteedana ay shaqaalo u samayso ayaduna ay shaqo tahay maxay ta faa'iida darada ku jirta waxaa jirta hooyo shaqo aaday aan awoodin inay jaariid qabsata aan awoodin aan jirto midaas dhibaata ay kala kulanta horto ilmaheedi waxaa waa waa dayacmaayaan ana waxaan arkay gabdhaha dariskeena ah ilmaha ka gubteen arkay ana ilmihii aan u badbaadin anaka hadday joogi lahayd ilmihii waxaas ma kula cilhaayeen laakiin ilmihii agoon waaye aaba ma haysan saas awadeed ilmihii wax u raadsatay annagiyaa u gurman oo daris ahay dabkii ka damina ilmihii ka waxayna jodagaalka banaan kusoo bixin waxaan isleeyahay marka hooyada guriga joogto intaas ma ku dhici lahayn hadday ay joogi lahayd aysan bixi lahayn aamina adiga waxaad ii sheegtay inaad macallin aad ahayd haddana aad business ka shaqayso hadda business adkal aad leedahay oo ganacsi baa kuu furan waxaad iga warantaa marka fikirkan ah caruurta hooyadood ay joogto ku aqlaaq maahan caruurta hooyadood ay maqan tahay ma jiraa mise waxaad leedahay fikirkaas ma jiro horta midii ilaahay qurxi doono ayaa quraxsan hooyo waxaa jirta oo dhex fadhiso owlaadeeda fadare hooyo ka maqano owlaadeeda fiican xag ilaahay ayay wax kastaba ka yimaadaan laakiin dadaal waa waalidkaasi loo dhiibtay inuu xanaaneeyo oo qurxiyo oo wanaajiyo iskool gelisho tarbiyeeyo oo meel kastaba kala dhaco intii tabartiisa annagaas hadda aan ka maqannahay oo ka shaqaysanayn caruurteena iskoolada inoo dhigtaa waa ka warqabna haddaan caruurteena haddaan firdhino oo duurgal ka dhigno dhib badanaa la imaanaa marka waxaa waaye caruurtana waa ognahay waa shaqadeenna waa iska raacana xilliga faraaqa u lehna waa dhex fadhina xilliga aan faraaqa u lahayn aan gurigooda raadin
marka tayo ahaan hooyadu inay shaqayso oo ay qoyskiina u baxdo caruurta ay maarayso iyo inay guriga iska fadhido yay tayo fiican waxay tayo fiican tahay aan dhihi lahay markay shaqayso dhaqaalo fiican ayaa sugalaa haddii ay guriga dhex fadhiso waa ku gaajeene waa ku rafaade waa ku silce owlaadii iskoolkii meel kastoo raashinkii nadaafadii waxaa ku samaysata mahayso aad baad umahadsantihiin dhammaantiin waan idinkaga mahad celinayaa in waktigiina qiimaha badan guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeerayaa doodayadii oo idinkaga imaanaysa magaalada muqdisho anigoo xamdi xasan yuusuf xaashi ayaa idiin soo jeedinaysay nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan guud ahaanna waxaa intaa ku eg barnaamijkii gobaad ee maanta anigoo leyle cabdi maxamed ah ayaa idinla socodsiinayey xamdi xasan yuusuf ayaa dooda barnaamijka soo diyaarisay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan magaartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee redio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
Erkawa, erkadadi, erkawa.